shalay waxa ay soo saareen bayaan ay ku amrayaan shirkadaha isgaarsiinta soomaaliya inay joojiyaan dhammaan adeegyada internetka ee laga galo moobilada casriga ah iyo weliba adeega vibrig optiga ee habka ugu casrisan ee ugu xawaaraha dheereeya internetka ku shaqeeya al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in aaladan casriga ah ay saacidayaan sirdoonka reer galbeedka waxayna ku hanjabeen in shirkadii fulin weyda cawaaqib ay la kulmi doonto haddaba waa maxay mowqifka dowladda soomaaliya ee arintan haaruun macruuf ayaa khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho waxa uu kula xiriiray afhayeenka madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar yariisow ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey sida uu arko tallaabadan bismillahi raxmaan raxiim kooxdan horta aada sheegayso al-shabaab waa koox dhimatay oo maaragtay un ay kasoo hartay un hamdadaadii shacabka iyo horumarkoodii inay hor istaagaan iskuna dayaan wax kastoo horumara inay diidaan wax u hirgalayana ma jirto shacabkiina waa bislaaday waxay ogaadeen horumarka iyo nabadda caalamku inay ka xiraan oo internet ma isticmaali kartaan iyo teleefonadan muxuu ahaa oo latest modanka ah maaragtay geli kartaan waxaasoo dhan waa wax kutusaysa nooca dad ay yihiin oo ah in dad un la handado oo keliya intaasun bay kusoo aruuran ma hirgelin karaan bay kula tahay amarkan ma ku qasbi karaan shirkadaha telefoonada in amarkan ay fuliyaan
ma filaya iyagaa orod ku jira shirkadahana waxay u adeegaan shacabka soomaaliyeed adeeg shacab qof ka joojinaya ilama aha in shirkaduhuna ay ku dhiiran karaan inay arrimahaas oo kale cabsi geliso dowladdana maaragtay waxalaal wixii tallaabaha oo arrimahaas laga qaadi karo lagu saacidi karo shirkadaha islamarkaana dadku ay xornimadoodii oo waajib dastuuri ah ay u yeelan lahaayeen inay isticmaalaan internetka taleefanadooda arrimahaas oo dhan waa arrimo dawladdu ay ka shaqeynayso kuna dadaaleyso waxaana ugu boorinaynaa shacabka soomaaliyeed inaysan warkaas dhag iyo dalaq loo siinin muxuu ahaa dadkanna mar dhow waa lasoo afjari doonaa insha allah waa garta iyagu eedda ay soo bandhigeen waxay ahayd in adeegyadan aaladahan inay saacidayaan hay-adaha sirdoonka reer galbeedka jawaabtiina
runtii haddee sirdoon iyo reer galbeed haday ka cararayaan ayagii waxawaa marka horeba muxuu ahaa in wadanka iyaga naga joogaan maba aha annaga waxaan aaminsannahay qalabkan casriga inuu faa'iido u leeyahay shacabka soomaaliyeed annaga waxaan u adeegayna waa shacabka soomaaliyeed faa'iidada ciddi helaysana shacabka soomaaliyeed haddii ciddii wax qaadanayso oo caalamka ka baqayso oo maaragtay inay dad gumaadaan rabtana haddii anagii mar walba wax naga go-an waan leenahay ado sirdoon iyo nabad sugid oo howlahaasoo dhan ka shaqeeya iyagana waa lagu daba joogaa marka waktigooda unbaa iska dhamaaday dadkan maaragtay wax kan ay sheegayaan wax haba yaraatee maaragtay sax ah ma jirto annaga dowlad ahaan iyo shacabka iyagu wax adduunka ay ka qarsanayaan ama dambiye ay ku jiraan ma jirto ciddii dambi ku jirtana iyada unbaa waa lasoo qaban doonaa marka ugu dhow waa gartay inkastoo bayaanka ay soo saareen eedeyntaana ay jeediyeen haddana al-shabaab ma soo bandhigin wax caddaynaya eedeyntaas ku saabsan in adeegyadan ay isticmaalaan hay-adaha sirdoonka haddiise aan ka socdo shirkadaha telefoonadu ma idinla soo xiriireen arrintan ma idinkala hadleen dowladahan runtii annaga bayaankana waa aragnay muxuu ahaa dowladdana maaragtay tallaabooyinkii ay qaadaysay iyo howlihii ay ku guda jirtay ma doonayo in idaacad maaragtay maarata waxaas waxaasaa la qabtay iyo hawsha meeshaas maraysaa inaan iraahdo laakiin dowladda waajib ayaa saaran in la badbaadiyo shirkadahaas waajib ayaa saaran shacabka in laga badbaadiyo argagaxa joogtada ah oo ay kooxaan ay ku wadaan waayahay qorshihii dowladdu ay waday maxaan ku idhahdaa dhinaca amniga muqdisho iyo meelaha kale iyo guluf al-shabaab ka dhana warar noocaas ayaa beryahan suuqa ku jiray say wax u socdaan runtii annaga qorshaha dowladdu mar walba wuxuu ahaa in xasilinta iyo nabadeynta dalkao dhan la gaarsiiyo islamarkaana maaragtay lasoo dhamaystiro lasoo afjaro dagaalkan lagula jiro kooxaha nabadiidka ee diidan siyaasaddaas waa ay socotaa waa labo midna waxa weye dadkan ajaanibta ah ee ku dhex jira in lala dagaalo oo laga saaro dalkii dadka soomaaliyeed ee ku dhex jira iyagana loo caqli celiyo nabadeyn iyo dib heshiisiin miiskooda halo lala fadhiisto dhankii kale waa la socotaayo dowladdu waxay dadaal u gashay in beesha caalamka laga dhaadhiciyo in ciidamada amisom xuquuqaha ay leeyihiin ciidamadeeni soomaaliyeed la siiyo si ay maaragtay usoo afjaraan dagaalkan lagula jiro kooxahan nabadiidka taasna waa la socotaayo bayaankii ama qaraarkii kasoo baxay qaramada midoobay golahooda ammaanku in uu ka codsaday wadamada caalamku in la taageero ciidamada oo logisticsky ay u baahan yihin la siiyo tii baa socota dadaalkiina in la dedejiyo ayaa maarata dawladdu ka shaqeynaysa mar allaala markii taas soo dhamaystirmatana waxay arki doonaan shacabka soomaaliyeed in ciidamadu ay howlgalo maaragtay kuwii ugu dambeeya ay qaadi doonaan uuna socodtari doono maaragtay kooxaha nabadiidka islamarkaana xasilin iyo nabadeyn dalkao dhan laga hirgelin doono waxaan rajeynaynaa laba kun iyo afar iyo toban inay noqoto sanadkii la xasiliyey dalkao dhan sanadkii laisu diyaarinayay in dalku u gudbo marxaladii horumarka sanadkii diyaargarowgii doorashooyinka labada kun iyo lix iyo tobanka inay dalka dhacaan arrimahaasoo dhan ayaa qororeysan qorshahaasna si wanaagsan buu u socdaa
afhayeenka madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yiriso ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramayey haruun macruuf haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambayso tallaabadani ay qaaday al-shabaab saameyn intee la-ega ayayse ku yeelan karaysaa nolosha dadweynaha su-aalahaasi iyo kuwo kaleeto ayaa xuseen barre aadan oo washington jooga waxaa weydiiyey brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo cilmiga isgaarsiinta iyo internetka ka dhiga jaamacadda george mason ee dalkan maraykanka arrintan waxa weeye haddii ay isticmaalaan qolooyinkan nabadda diidan amaba cid kasta ayaa loo isticmaali karaa combaniyada telecommunicationka ah waxay u isticmaalaan sharuuc soo baxday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii dhaqan gashay sagaashan iyo shantii oo la yidhaahdaa jira kaliya communication assistant law enforcement act oo laga caawinayo dhanka teleefanada maaragtay dadka isticmaala taasi waxay suurtagelinaysaa qofka meeshuu taagan yahay in la bartilmaameedsado lana isticmaalo technologyga g p s marka dabagalkaas waxaa loo isticmaalaa dhanka amniga waxaa isticmaalaa qolooyinka sirdoonka ah saas baa loo isticmaalaa waxaa kamid a daatada la dabagalo oo la isticmaalo waxaa kamid a emailka kamid a teleefanadu dadku iskula hadlahayaana kamid a voice over i p waxa la yihahdaa jira oo teleefanada loo isticmaalayo internetka waxaa loo isticmaalaa text s m s waxa la yidhaahdo push to talk marka technologygaas oo dhan baa maaragtay dhega dhegeyn ay soomaalidu badanaa tirahdaa baa loo isticmaalaa laakiin adduun weynuhu markuu isticmaalahayo waad a adiga arkahaya snowden oo kale shuruuc baa jira waxaa loo soo maraa waxaa loo soo maraa maxkamadaha sidee markaa ugu suurtogelaysaa kooxdaasi in ay xakameeyaan adeegsiga internetka telefonka adeegsigiisa lama xakameyn karo waxaa siyaabo badan baan loo xakameyn karin kambaniyada teleefanada awal waxaa la isticmaali jiray waxa la yidhaahdo signal uu badanaa uu isticmaali jiray dhanka codka laakiin hadda boqolkiiba dhaqaalaha wuxuu kasoo galaa boqolkiiba sagaashan wuxuu kasoo galaa daatada daatadiibaa marka waxay kawargaraynaysaa cod bay leedahay waxay leedahay email bay leedahay oo laisu diro waxay leedahay push to talk waxyaabahan hadda ka hadalnay s m s aad arkayso money remittancekan laisugu dirahayo laisugu gudbinahayo soomaaliya loo isticmaalahayo xawaalada marka technologyga loo isticmaalo in lagu bartilmaameedsado qofka markaa telefoonka isticmaalahaya in real time isagoo markaa isticmaalahaya technologygaa sababahaya inuu tilmaamo waxaana loo isticmaalaa g p s bahalka la yidhaahdo oo amaba mararka qaarkood loo isticmaalo gawaarida markaad doonayso inaad ka tagto meel kuna rabto inaad maaragtay meel kala gaadho tusahaya fariidada meesha aad taagan tahay ilaa iyo meesha aad rabto inaad gaadho technologygaasna waxaa la dhahaa location based service waxaa isticmaala waxaa loogu talagalay markii hore loogu talagalay waxay ahayd familiga qofka markuu dhumo caruurta ay ka dhumaan si loo loo helo laga raaco waxaanina maaha keliya magaalo gudaheeda adduunka o dhan meel meel alla meeshaa rabtid waa isku xiran yihiin telefonada telecommunicationka combaniyada ah meel alla meeshaad ka taagan tahay through g p s g p s kaas oo ah satelliteka ama dayax gacmeedka ayaa lagu gudbiyaa qofka oo oo bartilmaam maaragtay raadinhaya telefonkaas meeshuu ka imaano ayay u diidan yihiin qolooyinkan xag jirka ah in loo loo adeegsado technologygaas oo loo dabagalo waxaa muuqata inay iyagu awoodda saarayaan adeegsiga internetka ee laga adeegsado telefoonada gacanta ee mobileka ah ama laabtoobyada gacanta lagu qaato ee kombyuutarada qofku sida shaksiga u isticmaalo taasi waxay waxay hoos imaanaysaa waxa weeye qofkii meel alle meeshuu taagan yahay bay fududeynaysaa uu ka isticmaalaya teleefonka waxaani maaha wax keliya oo la in la dhegeysto la duubahayo waxaani waxa weeye wax sheegahaya exactly qofka meeshuu taagan yahay taawarku ku xiran yahay u isticmaalahayo hadduu taagan yahay maaragtay hiiraan hadduu joogo maaragtay kismaayo dhulsamareeb hadduu joogo maaragtay waqooyi hadduu joogo boosaaso wuxuu exactly tilmaamahayaan maaha keliya wuxuu tilmaamahayaa maqaayadu kasoo hadlahayo tilmaamaya haddiiba ay dhaqan gasho arrintan oo la mamnuuco adeegsiga internetka shirkadaha isgaarsiintuna ay xidhaan saameyn intee leeg baad u malaynaysaa in ay ku yeelan karto nolosha bulshada sideedaba waxa weeye mareegtan aada arkayso internetka ah waxay furfurtay aqoontii waxay furfurtay aqoontii waxaan saas u leenahay waxa weeye waa adduun dhan oo cilmi ah oo laga barto qofka isagoo dhan library ama meel maaragtay uu ka raacdo aqoontiisa uusan tegin buu internetka wuxuu u fududeeyey on his doorstep isagoo agogtiisa jooga inuu ka aqriyo macluumaad alla macluumaadku rabo ardayda isticmaasha aqoon-yahanada isticmaala maaragtay suxufiyiinta isticmaala marka internetku waxa weeye aalad la isticmaalo horumarisay aqoonta xigta waxa weeye internetku telefonka kambaniyada telefonka boqolkiiba sagaashan hadda faa'iidada waxay ka helaan adduunka horu maray waxa weeye dhaqaalaha waxay ka helaan internetka internetkiibaa dhowr siyaabood loo isticmaalaa marka taas baa keenaysa in ay muhiimadu tahay maaragtay internet uska amaba isticmaalka maaragtay aaladan internetka kaasina wuxuu ahaa brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo cilmiga isgaarsiinta iyo internetka ka dhiga jaamacadda george mayson ee dalkan maraykanka dhinaca kale dhegeystayaal waxaa welina aan noo suurtagelin inaan khadka telefoonka aan ku helo wakiilada shariikadaha isgaarsiinta soomaalida si ay uga jawaabaan tallaabadani marka ugu horreysa ay noo suurta gashana waanu idiin soo gudbin